wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan iyo waybayo ku dowaaday walayo kuga badan xanuun maalmogi dembe ku jari deegaano ku tirsan maamulka haseyti kahaseyti oo ee qandho qof ka hafood saarasa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka doctor axmed zaki jaamac daahir yo sheegay in wasaaradda iyo baariska suubiday xanuunku waynu sheegay in xalka hadiyo heleen dhowaaniyo bilaabo doonaan sidii un darder geri lahaayeen in daawooyin lanqora dadka xanuunkaas qaba agaasimaha ayaa sheegay in gobolada maroodi jeex togdheer iyo sanaag iyo in gobolada anka badan ee kiiskun laha ku sheegahay waynu sheegay in dadka qaar iyo ku obsi qabeen iniyeeta aabaqa covid sidaynu ognahayba wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa mas-uul uga ah xukuumadda jamhuuriyadda somalilan caafimaadka ee guud ahaan deegaanada jamhuuriyadda somalilan maadaama ay mandaidka leedahay wasaaradda horumarinta caafimaadku shaqadeedana ay ku jirto waxaan doonaa maanta inaan idinla wadaagno fariin taa ka turjumaysa oo jirta aan doonaa inaan idinsoo gaadhsiino sidaad la wada socotaan bulshada somalilan gaar ahaan gobolada maroodijeex togdheer iyo sanaag iyo meelo kaleba saddexdaa gobol ha ugu badnaadaane maalmahan dambe waxaa waddanka ka jiray xumad baahsan oo runtii saameynteeda leh saameynteeda taban saameysay dad badan oo u jiifaan guryaha iyo isbitaallada labadaba sidoo kale waxyeello soo gaadhsiisay maadaama ay taasi jirto wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo ka duuleysa xaaladda waxaa si deg dega ay u bilowday in ay ururiso xog rasmi ah dhammaanba gobolada jamhuuriyadda somalilan maadaama wasaaradda caafimaadka qeyb ka mida ay u xil saaran tahay helidda xogaha xaaladaha soo cusboonaada si bulshada loola socodsiiyo waaxdaa qaabilsan xogta ayaa maalmahan ugu dambeeyeyba gobolada xog ururin rasmiga kasoo bilowday agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta saasaato weybow sheegay in xaaladun iyo sababangata isbedelka cimilada ku jara guud ahaan adduunka oo noo soo baxday in xaaladani ay yihiin xaaladaha ay keenaan hargibku waxaynu af soomaaliga u naqaana madurayga oo uu sababo virus fayrasyada kala duwan ah calaamadahani sidaynu horeba u ogeyn beryahan dambe waxaynu arkaynay sanadahan dambe oo dhan xaalad caadiya bay noqotay oo inta badan ka jirta sida xanuunka loo yaqaano dangi fiifarka cofilka ka horeeyey iyo kan la ydhaha influensaha ama durayga oo isaguna jiray marka xaaladani waxay la mid tahay un xaaladaha baadhitaanka bacdi waxaa noo soo baxday inaanay jirin kiisaskii aanu baadhnay wax kaysa oo aanu ka ogaanay inuu jiro xaaladda covid nineteen-ku waddanka aanay ka jirin waxaa kaloo baadhitaan aan ku sameynay dangi fiifarka baadhitaankaasi wuxuu caddeeyey inay jirto xaaladda dangi fiifarku oo xumadani inta ugu badan ay tahay dangi fiifarka waxaanaan ka saari karin ilaa iminkana baadhitaankeedii aanu wadnaa influenza oo isaguna ka mid a xanuunadan waxaanu caddaynaynaa uun in xaaladani tahay xaalad la socota xiliyadan isbedelku cimiladu markay yimaadaan